wacan oo wanaagsan khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan magacaygu waa cabdisalaam xaaji waxaana caawa aan qaadi doonaa waraysi aad iyo aad u qoto dheer oo aan la yeelan doono wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ambasador axmed ciise cawad axmed aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay fursaddan qaaliga ah ee aad iigu ogolaatay in aan ku weydiiyo dhowr su-aalood waxaan jeclahay marka ugu horeysa in aan kusoo dhaweeyo wasiir
waa dhawahay walaal adigaa mahadsan
aada iyo aad baad umahadsan tahay wasiir in muddo ah ayaad hadda joogtay aan sidaa u badnayn wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya muddadii aad joogtay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya maxaa u qabsoomay dawladda oo aadna la wadaagi kartaa
waxaa u qabsoomay waxyaabo badan hawshii wasaaradda oo ay wadeen shaqaalaha wadanada wasaaradda iyo wasiiradii ugu horreeyey ayaan sii wadnay taasoo ah xoojinta xiriirka dalalka dibadda ah iyo dalka soomaaliyeed si manaafacaad iyo faa'iido ay ugu soo celiso dadka soomaaliyeed waxaan ku guuleysanay inaanu xoojino xiriirka dalalka deriska ah oo hadda aada iyo aada ah xiriir walaalnimo oo ku dhisan iskaashi iyo isqadarin waxaanu xoojinay xiriirka dalalka kaleeto gaar ahaan qaaradda africa oo maanta u aragta soomaaliya xubin firfircoon kamid ah qaaraddaas iyo sidoo kale xiriirka dalalka kale adduunka ah waxaan kaloo ku dadaalay welina socda xoojinta iyo iyo iyo iyo howlgelinta si habboon oo ku dhisan professionalism wasaaradda arrimaha dibadda lasoo celiyo kaalinteedii ay adduunka uga jirtay maadaama ay tahay maraayadda dadka iyo dalka soomaaliyeed oo la dhiso institution ama hay-ad maaragtay maxaa layihahdaa aada u shaqeysa oo dalkeeda iyo dadkeeda u adeegta
wasiir aad iyo aad baad umahadsan tahay waxa aad afka ku dhufatay in uu jiro waxa aad ugu yeedhay xiriir walaalnimo oo u dhexeeya soomaaliya iyo dowladaha deriska ah dhowaan ra-iisul wasaaraha ethoobiya markii uu yimid magaalada muqdisho isaga iyo madaxweynuhu waxa ay soo saareen qodobo loogu yeedhay in ay ahaayeen heshiis afgarad ah marka ma afgarad guud unbuu ahaa qodobadii isaga iyo madaxweynuhu ay isla meel dhigeen mise heshiis dhab ah ayuu ahaa oo rasmi ah
walaal waxay ka soo saareen wuxuu ahaa communique baa la yidhaahdaa oo oo ah inay adduunka u sheegaan la socodsiiyaan iyo labada dadka labada dal oo walaalaha ah wixii ay labada mas-uul ay ka wada hadleen communiquedu waxa waaye waxaasaa laga wada hadlay qodobadaasa ahayn qodobadii laga wada hadlay iyo sidii looga wada hadlay intaas un ba aha wararka meelaha ay maaragtay haqiyey dad badan oo in badan oo mediaha ka midi xataa ay ay ku sirantay markay su-aalaha weydiinaya leeyihi heshiisyadii ka waran heshiis ma ahayn heshiisyadu waa u soconaa inaanu dalalka deriska iyo dalalka adduunkada heshiiska la galo faa'iido noo leh faa'iido mutual ama faa'iido labada dhinacda ah laakiin hadda arrinta aad weydiisay wuxuu ahaa communique wuxuu ahaa war ka soo baxay kulanka ay yeesheen iyo waxyaabahay ka wada hadleen
waa hagaag wasiir warka ka soo baxay labada mas-uul ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya iyo madaxweynaha dalka soomaaliya waxaa ka mid ahaa dhowr qodob oo waaweyn dadka siyaasadda odorosana waxa ay sheegayeen qodobadaas oo dhan in ay u xaqlinayso dhanka ethoobiya oo soomaalida wax dan ah haba yaraatee aysan ugu jirin waxaa kamid ahaa ilaa afar dekedood in ethoobiya ay maalgashanayso wasiir adiga oo soo koobaya waa dekedahee dekeda la maalgelinayo dowladda ethoobiana maadaama aysan lacag haysan sow looma sow uma muuqato in ay hantidii soomaalida dowladda kula shirkoobayaan
dadka atiri siyaasadda soomaaliya u koorgalaan iyo maqaanasi way yaqaaniin haddii ay ay waxaas ka hadleen oo ay u arkeen hadalkii labada mas-uul oo ahaa madaxweynaha soomaaliya maa cabdillaahi farmaajo iyo ra-isul wasaaraha etoobiya abiy axmed inuu u hadlinayo dal waxa weeye hadda kabacdi ha ka dhegeysanina waxay dunida ka sheegaan inay siyaasad wax ka yaqaanin marka sidaan kuu sheegay arrintu wuxuu ahaa wax laba madaxweyne ka laba mas-uul ka wada hadleen ma ahayn heshiis sidaa daraaddeed dekado lagu heshiiyey iyo midna la jirin waxaa laga sheekaystay inay fiicnaan lahayd oo labada dalba danaynayaan in xiriir dhow ay wada yeeshaan oo maaragtay soomaaliya oo badda ugu dheer afrika leh oo dekado badan leh dekadahaas oo iska fadhiya oo iska cabiran oo aan dadkooda ka faa'iidaysanin iyada oo maanta dekadihii ay noqdeen meel muhiim ah oo dalka ku yaallo ka faa'iidaysto aada uga faa'iidaysto sida masalan dalka jabuuti dadkii taga ayaa arki lahaa siday u horumariyeen dekadahooda iyo inta dal maalgashi ka wada marka haddii dekadaha soomaaliya la maalgeliyo la dhiso ayna ka faa'iidaystaan adduunka oo dhan oo ay ka mid yihiin dad ku dhow boqol milyan oo walaalaheena oo dariska oo in badan oo ka mid ihi ay soomaali tahay haddii ay ka faa'iidaystaan dadka soomaaliyeedna waxay u noqonaysaa faa'iido badan ayaa uga soo noqonayso shaqo iyo nolol fiican iyo horumar bay ka gaarayaan dalka soomaaliyeedna dekado xoogan oo kuwa adduunka la mid yeelanaya dalalka deriska ah oo etoobiya ka tahayna ka mid tahay oo aan dekada lahayna waa ka faa'iidaysanayaan oo waxaa uga soo degaya wax badan baa uga soo degaya arrimahaasi ahayd arrimaha laga wada hadlay
wasiir aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay wasiir dhinaca kale marka aad fiiriso toddobaadkan waxaa magaalada addis ababa laga soo daayey cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo dowladda soomaalidu ay usoo dhiibtay dalka etoobiya muddo sanadana halkaas ku xiraa mar aan la yeeshay waraysigii ugu horreeyey cabdikariin waxa uu ii sheegay in ra-iisul wasaaraha etoobiya uu ku lug lahaa ama isaga ay kasoo maaxatay sii deyntiisa oo cid kale lug aysan ku lahayn dowladda soomaaliya haddii aad tihiin wasiirkii arrimaha dibadda aad tahay maxaad ka leedahay arrintaas
maxay saxiib maxay muhiim u tahay inaan wax ka dhaho waxa uu yiri maxaa la yidhaahdaa qalbi dhagax qalbi dhagax waa waa hal qof oo maaragtay danna u arkaanin inuu yahay nin haljamaa ah danna u arkaanin qof soomaaliya oo ama ethoobiyan ah ama soomaali ah soomaalida yani ethoobiyaanku intaba waa leeyihi dad boqoladu qalbi dhagax isku tiriya ayuu yahay marka isagaad wareysateen isagaa idiin sheegay in lasoo daayey marka maxaa wasiirka arrimaha dibadda oo soomaaliya ka khuseey hadalka uu yiri qalbi dhagax hadda nin mas-uuliyad haya oo maaragtay wax soomaaliya ku saabsan ka hadlay maha waa lasoo daayey buu yiri waana lasoo daayey waana ku faraxsannahay dowladda soomaaliya waa ku faraxsan tahay lasoo daayey
aada iyo aada wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ambashatar axmed ciise cawad ayaan caawa fursad u helay in aan waraysigan qiimaha leh aan la yeesho mar kale wasiirka waan u mahadinayaa waraysigana waxaa qaadaya anigoo ah cabdisalaan xaaji saciid oo jooga magaalada san francisco ee gobolka california ee dalka maraykanka wasiir waxaa jira wufuud fara badan oo soomaaliya joogta waxaana kamid ah haddii aanan khaldanayn ambashadoorka imaaraadka maxamed cusmaan oo adigu aada la kulantay waxa kale oo iyaguna jira wufuud kale oo dalka qatar ka yimid oo ra-iisul wasaaruhu uu la kulmay wufuudan ka socda khaliijka maxay u yimaadeen soomaaliya waktigan xasaasiga ah
walaa horta wufuud maaha waa safiiradii dalalka aad sheegtay soomaaliya ka joogay wey ya waa waa waa sufaraa muqiimiin yani waa waa waa waa resident ambassador waa ambassadoro dalka degan oo ka howlgala wey marka ma imaanin oo dibadda kama imaanin waa waa waxay ka mid yihiin safiiro kale oo badan oo dalal kaleto adduunka soomaaliya ka jooga waana rajaynayna insha allahu inay soo bataan oo tusaale u ah in dalka soomaaliyeed uu yahay dal maaragtay diblomaasiyadiisii xoog xoogsatay xiriirkuu dunida lalahaa xoogsatay nabadgelyo ah lagana howlgeli karo safaarada badan lay imaan karaa taas horta waa waa waa imaanshaha aad sheegtay wafdi yimid ma ahe waa safiiradii joogay safiiradu markay markay yimaadaan way la kulmi karaan markay joogaan iyo markay yimaadaanba ama wafdi iyo sidoo kale wafdi dibadda ka yimid xataa wuu la kulmi karaa wasiirka arrimaha dibadda wasaaradda waa albaabka laga soo galo dalka marka waa lala kulmi oo uu yahay maaragtay diblomaasiyadda caadiga iyo brotocoolka caadiga saddexdina madaxda dalka ugu sarsarayso oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ka mid yihiin way arki karaan waa la kulmaa waa la kulmi karaan adduunka o dhan ba socda waana la kulmaan dalkeena
waa hagaag wasiir sida aan la soconno imaaraadku waxa ay la ku lahaayeen dhowr dekedood oo ay ka mid tahay dekeda berbera iyo dekeda boosaaso warar kalena waxa ay sheegayaan qatar waxay dooneysaa in ay maalgeliyaan dekeda hobyo iyo dekeda kale haddaba haddii baarlamaanka soomaaliya uu ka fadhiistay oo uu shir ku sheegay in d b wall laga saaray dalka soomaaliya arrimahani ma sii soconayaan mise waxaa jira dhinacyo kale wejiyo kale oo aad dooneysaan inaad uga gudubtaan
walaal sidaanu hadda ka hormaray badan sheegnay dekadaha soomaaliya iyo dowladda so dowladda soomaaliya way soo dhaweyneysaa in dekadaha soomaaliya la maalgashado oo maalgashi loo helo si dadka soomaaliyeed uga faa'iideystaan oo ay uga helaan nolol fiican oo noqdaan dekado casri ah oo shaqeeya oo adduunka adduunkana ka faa'iideysto dadka soomaaliyeed oo iskalena ay ka faa'iideystaan marka qatar imaaraadka shiinaha maraykan maxaa la yihahdaa indonesia saudi arabia dalka arabta sheek dalkii dekadaha soomaaliya maalgashanaya ama dalka soomaaliya maalgashanaya waa wax dan oo ah dadka soomaaliyeed waana lasoo dhaweynayaa marka arrintaasi waa sidaas aad baad umahadsan tahay wasiir dhinac kale aan u yaro gudubno waxaa jiray somaliland iyo soomaaliya xukuumadihii idinka horreeyey waxa ay la lahaayeen xiriir aada iyo aada u wanaagsan ma isleedahay xukuumadda hadda jirta iyo somaliland xiriirkoodu ma wanaagsana oo mugdi baa soo yaro galay
may walaalo mugdi gaara oo soo kala dhex gala ma jiro xiriirka ka dhexeeya maxaa la yihahdaa dowladda so dhexe ee soomaaliya iyo gobolkaas soomaalidu soomaaliya ka tirsan somaliland la yidhaahdo waa xiriir walaalnimo waa xiriir dal isku mid ah saad ka war haystaan oo aan qarsoonayn somaliland waxay leedahay anagu dalka soomaaliya waa ka gorsanayna badanka dadka soomaaliyeedna waxay leeyihiin inaan kala doorsano ma fiicne waxaa fiican inaynu wixii khilaaf inoo dhexeeyo ka heshino oo dad walaalaa iyo dal mila aynu ahaano dowladihii ka horreeyey ama xukuumadihii ka horreeyey xukuumadda hadda jirta saasay ku shaqeynaya kuma kala duwaneyn fikradaas xukuumadda hadda jirtaana saasay ku shaqeysaa oo oo ah mabda mabda maaragtay ka dha maaragtay ummadda soomaaliyeed ay ka midaysan tahay ay ka mid tahay in badan oo oo somaliland ku nool haddaad weydiisay xiriirku siduu yahay sidii waxba kama duwan saan kuu sheegay xiriirkii madaxdii hore oo dalka soo maray madaxweynaha wuxuu si joogtaa ula hadlaa marar badan la hadlaa madaxda gobolkaas waana wadahadalkaas uu soconayaa walaalnimo raadinta walaalnimada cummada soomaaliyana saan kuu sheegay waa waa waa mabda soomaalidu ay badankeedu ka midaysan tahay wixii maaragtay khilaafka jirana dowladda dhexe mar kasta diyaar bay u tahay in la iska afgarto oo laga wada hadlo oo la isu garaabo
wasiir aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaa jirtay dhowaan warqad aada qorteen oo aada u dirteen beesha caalamka iyo u n ka oo aad kaga dalbanaysaan gargaarka bini aadminimo ee somaliland la siiyo in idinka laydin soo mariyo soo ma jirin warqadaas wasiir
dadka soomaaliyeed dowlad waxaa dowlad u ah dowladda dhexe federaalka ah in lagala tashado waxay maaragtay howlgal ah oo dalka ka jirana way mudan tahay wayna wayna wayna wayna wayna u sheegaysaa dunida hase ahaatee dowladda dhexe dowladda federaalka ee soomaaliya waxay aada usoo dhegeysaa dunida dunidana og tahay in horumar iyo iyo gargaar bani-aadan intaba laga la gaarsiiyo maxaa la yihahdaa gobolada soomaaliya o dhan oo ay kamid tahay soomaaliya somaliland dowladda soomaaliya way dhiirigelinaysaa in somaliland oo dad walaalaheena soomaaliya dhulka soomaaliya kamida ay ku nool yihiin in horumar fiican ay gaaraan oo wixii lagu taageeri karo ama lagu taakulayn karo horumarkooda iyo noloshooda ay gaaraan la gaarsiiyo ama la siiyo marka muranka ma jiro dowladda soomaaliyeedna iyadaa ka jecel qof kasta in somaliland horumar iyo nabadgelyo iyo wanaag iyo khayr ay ay helaan
aad baad umahadsan tahay wasiir deegaanka tukareeq ee gobolka sool waxaa ka dhacay dagaal aada loogu hoobtay oo dad badani ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen welina halkaa shaqaaqooyinkii way ka taagan yihiin oo waxaad moodaa in cabsi laga qabo dagaalo ba-an inay halkaas ka dhacaan somaliland waxay ku eedeysay dowladda federaalka inay arrintaa lug ku leeyihiin waa maxay markaa idinku doorka aad ka ciyaareysaan dagaalkaa tukarad ka socda iyo eedeyntaa somaliland ay idiin soo jeedisay
eedeynta waxba kama jiraan dowladda federaalka soomaaliya way ka xun tahay in in dad soomaaliyeed meesha rabta ahaatee dagaal dhex maro ama colaado dhex marto hal qof oo soomaaligii ma mudna inuu udhinto siyaasadeed ama wax la maarta laiska xuduud la iska mala awaalin marka dowladda soomaaliyeed aada bay ugu dadaashay inay dagaalkaas joojiso inay iyada isaga soo horjeeda ay ugu yeerto inay inay maaragtay colaada yareeyaan inaan loo baahnayn in dad soomaaliyeed ay dhintaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba aada bay ugu dadaaleen inay la hadlaan madaxda goboladaas colaada hadda aada sheegtay ay ka ka taagan tahay wax badan ayay la hadleen oo u sheegeen inaysan fiicnayn in in dad soomaaliyeed ku dhinto dagaal dhib intii hore taa noogu filan marka mowqifka sooma dowladda soomaaliyeed kaas madaxweynaheeda uu cabiray oo ah in aan in lagala hadlo inaan la isdagaalin in walaalo la yahay dagaalkaasna waa waa sii socda
wasiir aad baad u mahadsan tahay goormo ayaa la filayaa in miiska wadahadallada dib laysugu soo laabto somalilan iyo soomaaliya
si aad ka war haysid madaxweynaha gobolka somaliland wuxuu wuxuu yiri isaga ayu ayaa laga wasugayaa marka uu uu go-aanku uu dhacayo marka dowladda federaalka soomaaliya diyaar ayay u tahay mar kasta inay wada hadallo faa'iido leh oo soomaalinimada ka shaqeeya in la isugu yimaado oo lala galo maamulka somaliland
wasiir axmed ciise cawad aan kula yara kaftamo su-aasheeda ugu dambaysa wasiir baraha bulshada ay ku sheekaystaan waxaa laysla dhex marayey inuu jiro khilaaf u dhexeeya adiga iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya arrintaas maxaa ka jira wasiir
waxba kama jira walaa waxay kamid tahay walahawga dad soomaaliyeed oo oo baraha aad sheegaysid oo dadka soomaaliyeed ka wada dheragsan yahay aan aan tixgelinin runta aan tixgelinin maaragtay maxaa xaqiiqada waxay rabaan in oo iska sheega qaarkood u qaataan in waxay maqleen maaragtay sensationalism iyo sensational news iyo waxbaa la sameeyaa si maaragtay aada usoo jiidatid dhegaystayaal ama akhristayaal badan marka soomaalidu waa kadheg ka dhegsan tahay wasayo ra-iisul wasaaraha iyo iyo aniga wax aan isla shaqayn iyo wanaag iyo ixtiraam ahayn nagama dhexeeyo ma garanaysa marka wararkaas macno darrida ah oo dadka qaar sheegayaan motifku ama ujeedada waxay rabtaa ahaate maaha in la siiyo qiimo aniga ayaa sida hadda ii weydiso kale la ii weydiin karaa marka laakiin aniga iyo ra-isul wasaaraha maskayana lama yaadanin namana dhibto maxaa yeelay warar badan oo beena ayaa iska socda dabcan waa dabeecadda siyaa siyaasadda iyo maaragtay maamulka in qofkii meel jooga ama siyaasiya ama meel maaragtay mas-uul ka ah in in maaragtay wax laga sheego waana caadi laakiin waxaa fiican in wixii dhaba xaqiiqaa la sheego aan aan maaragtay wixii raba la iska sheegin dadka soomaaliyeedna waxay inay rumaystaan inaan dadka soomaaliyeedna waxaweye inay rumaystaan inaan waxaasi in in meelahaasi barahaas aad sheegaysaa qaar badan oo kamid ah ay been badan yihiin
wasiir aad iyo aad baad umahadsan tahay fursadda ugu dambaysa adiga ayaa iska leh waxaan jeclaan lahaa bal inaad la hadasho guud ahaan soomaalida oo aad u sheegto siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya dowladda soomaalidu waxa ay hiigsanayso iyo wixii kale oo aad doonayso in aad shacabka soomaaliyeed la wadaagto axmed ciise cawad ugu dambeyntii soo dhawow
shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in dalkeeni uu ka socdo horumar in dowladda soomaaliyeed ay ku dadaaleyso inay nabadgelyadii xasilonaantii saaxdeen horumar dhaqaale intaba in ay dalka usoo hoyasho oo ugu dadaasho horumarkaas in badan oo kamid yihi waa muuqda nabadgelyadii waa soo xoosanaysaa ramadaankii lasoo dhaafay iyadoo caayahanse ramadaanada kuwa nabaddiidka inay qarxiyaan wax qarxi kama dhicin saad ka warhaysaan dhaqaalihii adduunkii wuxuu aqoonsanayaa horumarka soomaaliya ee ka gaarayso arrimaha arrimaha amniga arrimaha dhaqaalaha iyo maamulka iyo ka dheeraanta maxaa la yihahdaa musuq maasuqa iyo iyo isla xisaabtan la-aanta dhanka kaleeto ma goboladii soomaaliya iyo madaxdii soomaaliya dhexe aad bay isula shaqeynayaan si ka dhow oo ka horumarsan sidii horeeto marka horumarsi wanaagsan ayaa ka socda dabcan weli waxaa jira caqabado badan oo la xiriira xagga amniga xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda intaas oo dhan oo dal haddee kasoo kabanaya colaado iyo iyo dowlad la-aan hore u jirtay inkastoo wax badan oo wanaaga lasoo sameeyey weli waktigay qaadanaysaa in hay-adihii dowladnimo ay ay qaangaaraan oo aada u shaqeeyaan marka dadka soomaaliyeed waa inay dhan ay ku kalsoonaadaan oo ogaadaan horumarka la gaaray iyo in mustaqbalka soomaaliya fiican yahay dhanka kalena waa inay ogaadaan inaan wax kasta hal hameyn iyo maalin lagu lagu gaari karin oo u baahan tahay dadaal badan oo dadka soomaaliyeed oo dhan ka qayb qaata wasaaradda arrimaha dibadda oo ah gacanta xiriirka caalamiga ah ama jihad u qaabilsan soomaaliya horumarinta xiriirka caalamiga aad ay shaqeynaysaa iyo iyadoo ku shaqeynaysa tilmaamaha iyo hogaanka madaxda sare in la xoojiyo xiriirka adduunka oo dhan oo ugu horeeyaan dalalka aan deriska nahay oo walaalaha nahay oo dhan wadaagka nahay iyo dalalka adduunka oo dhan waa mahadsan tahay walaal
wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ambasader axmed ciise cawed oo igu warramayey khadka telefoonka isaga oo jooga magaalada muqdisho aad iyo aad baan ku mahadinayaa wasiir waxaan ku leeyahay nasiib wanaagsan sidaas iyo nabadgelyo